dhinaca kale waxaa magaalada galowe habeenkii afraad u hoyanaya wafdi oo hogaaminaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashuud cali sharmaake kuwaasi oo ku mashquulsan sidii puntland ay oga iibin lahaayeen in ay qaadato nidaamka afar dhibic shan aqoon-yahan sare faysal rooble oo ah maarayaha guud ee qeybta qorsheynta magaalada los angeles ayaa isagoo ku sugan magaalada los angeles ee gobolka california dalka maraykanka waxa uu caawa u warramay radio daljar waxaana uu ka hadlay wadahadalka u dhexeeya dowladda federaalk iyo puntland ee ka socda garowe faysal waxa uu puntland ku taageeray mabda-eeda ku aadan diidmada afar dhibic shan waxaana uu ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ugu baaqay inuu ixtiraamo oo uu xurmeeyo aragtida bulshan aragtida puntland iyo bulshada kale ee soomaaliyada ee diidan afar dhibic shan khadka ismaqalka ee facebooka ayuu iigu warramay caawa waxaana ugu horreyntii weydiiyey wadahadallada la isku marla-yahay ee garowe ka socda sida isagu arag aragti ahaan uu arko
de waxaa runtii xal ah oo aniga ii muuqda dhowr jeeroo horena waan ka hadlay warqadana waan ka qoray mawduucan xalka weyn wuxuu noqon lahaa xalka xalaashii in loo daayo ummadda soomaaliyeed heshiisyadii ay gashay iyo axdi qarameedkii ay qoratay oo labaduba sheegaya in waxa qabiilka lagu soo dooranayo baarlamaanka soo socda mar haddii la gaadho laba kun iyo lix iyo toban inuu dhammaado axdi qarameedkay ku qoran tahay heshiisyadii garawan iyo garawatug bay ku qoran tahay prime ministerka aad tiri hadda wuxuu joogaa puntland wuxuu ummadda soomaaliyeed u qasbayaa wax xaaraan ah oo islamarkaana sharciga ka baxsan dowladi waa sharci kama soo hadha dowladi sharci askariga xidhaya inanka yarees uka socda ilaa islaanta cashuurta laga qaadayo ummadda iyo dowladda xarigga isku haya sharci weeye haddii prime ministerkii gobolkii uu ka soo jeeday uu yimid uu yidhaahdo sharci waxaan ahayn baan ummadda ku dhaqayaa de wuxuu markaa rabaa in aanay dowlada dhismin ee in siyaabo hoosaad oo aan sharci ahayn ummadda soomaaliyeed lagu wado marka aniga igama dhaadhacayso in prime ministerkii idlaa uu garawe iyo puntland ku soo noqdo uu yidhaahdo walaalahayow iga yeela waxaan sharci ahayn waxa soomaali isku dilay waa sharci la-aanta waa tahay faysal laakiin dowladda federaalku waxa ay ku doodeysaa nidaamka afar dhibic shan xilligan in xal la biday dhinacyadii kale soomaalidu ay ogolaadeen balse puntland keliya ay diidan tahay oo ummadii kale ay ogolaadeen marka hadalkaasi ma yahay mid loo garaabi karo wa ayo dowladaha iyo cidda raacsan uu sheegayo ee soomaali uu leeyahay waa ku heshiisay somaliland kuma heshiin puntland kuma heshiin jubba waad og tahay in ay hoos ahaan u diidan tahay wax ku qasbayna aynaan garanayn ilaa hadda inta soomaaliyeed ee waxbaratay ee ama dowlada soo qabatay ama xasbiyaadka samaysanaysa ama waxgaradka ah meel kasta ay joogaan gobol kastay joogaan waa kasoo horjeedaan marka haddii dee xasan sheekh maxamuud uu wax dhoodhoobay uu in cabdirashiid ku yidhi tolkaa ka soo iibi dowladnimadu intaa waa ka qoto dheer tahay waa ka mabda adag tahay waa ka keli adag tahay waxa dawliga la yidhaah anigu waxaan qabaa jubbaland waa diidan tahay puntland waa diidan tahay somaliland xaalkeeda waad og tahay marka arrintani waxay door bidaysaa ama ay taladeedu noqon lahayd bal in wax sharciga waafaqsan lagu heshiiyo laguna maalgalo haddii la leeyahay xasan sheekh maxamuud ama cumar cabdirashiid midkood ayay four pointy five ku dan u tahay waan garan karaa laakiin haddii la leeyahay soomaaliya dan dan bay u tahay taasi been weye
waa la socotaa faysal rooble waxaa ka dhiman muddo afar bilooda xilligii doorashada laba kun iyo lix iyo toban ee dalka soomaaliya puntlandna meesha ay taagan tahay waa ujeedaa dowladdii federaalkuna fikirkeedii ayay ku dirqinaysaa puntland inay qaadato haddii dhinacyadu ay isku fahmi waayaan wadaxaajoodka garawa ka socda maxaa dhici kara
waxaa dhici kara soomaalidu in wax runta ay ilowda maaha xamar markii la isugu tegay december laba mabda' baa la kala keenay oo midi ahaa qolyaha puntland iyo jubbaland kay taageerayeen oo ahaa in deegaan lagu saleeyo doorashada hoose dowladda xamar fadhidaana ay diiday kaas labadii horta waa in loo gar qaadaa in mid mid lagu qasba maaha labadii mabda' ee meesha la keenay in loo gar qaada weeye haddii taa la waayo haddii la ismari waayo haddii districtigana la diido kii deegaanka kan four point five kana la diido dowlad loo dhan yahay oo ku meel gaadha oo waxa la yidhaahdo caretaker government kusii dowlad ay qaybsanayaan awoodda gobollada iyo villaf soomaaliya oo muddo sanad ama laba sana ah ummadda gaadhsiin kartaa inta wax lagu heshiinayo ayaa la samayn karaa lama samayn karo extension oo looma kordhin karo waa ogtihiin waa la wada diiday districtigii villa soomaaliya diiday four point five puntland baa diiday waxaa keliya maalin markaa lagu soo hoyan karaa waa in dowlad loo dhan yahay oo dowlad wadaag wax la yidhaahdo la dhisaa sidii loo dhisi lahaana afartaa bilood shantaa biloode ka hadhay waa laga gaadhsiin karaa intaa waxaan ahayn madaxweynaha puntland hadda markuu maraykanka iyo canada yimid ummaddiisa af aan qabsoonayn buu ugu sheegay in wedka uu uga sokeeyo inuu arrintaa qaato marka waxaan la isku daanayo i think puntland maanta heerkii taagan tahay waxa weeye in ay ka hadho ka wixii xamar iyo villa soomaaliya mulmulaaqanayso ayay tala ku gaadhay bay aniga ila tahay siduu madaxweynuhu kaga dhawaajiye in la wada hadlaa waa wax wanaagsan bay dad badan qabaan ma kuu muuqataa adiga haddii wadaxaajoodku sidaasi uu sii socdo puntland wax ay ku bedelan karto mabda'a afar dhibic shan in ay jiri karto
waa jiri kartaa waxa weeye shan nooc oo iswaafajinaya deegaanka iyo golaha aqalka sare iyo even dadyowga laga badan yahay bimacni ayaa lasoo bandhigay ilaa lix formula ama lix nooc ayaa muqdisho lasoo bandhigay berigii dhoweyte ee december laisugu yimid adduunyada dadkii wakiilka ka ahaa aad bay ugu quushucsanaayeen laakiin xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa gaashaanka ku dhuftay oon ogolayn waxaan ahayn waayo xisaabta madaxweynuhu ku xisaabtamayo iyo prime ministerkiis waxa weeye mabda'a keliya ee ummadda soomaaliyeed ay kaga soo bixi karaan doorashada labayo toban iyo lix iyo tobanka waxa weeye nidaamkii hore ee odayada lacagta la siinayay ee suuqa laga soo qabanayay inay dib ugu noqdaan taana qofku hadduu mar siyaasi yahay damacgalana waxaa damaca u suurtogelinaya mooye wax kale uma muuqdo u malayn maayo ilamana aha mana habboona haddii dowladnimo la rabo in puntland sinaba ay uga siisato four point fiveka in ay ku howlgasho garan maayo prime ministerka cumar cabdirashiid waxa garawe gogosha loogu ballaarinayo oo oo loogu ballan qaadayo anigu ma hubo laakiin arrintaasi meel xun bay taallaa faysal dhinaca kale waxaa garawe soo gaaray shalay wafdi heer caalami oo igaad ka socda oo sheegay inaysan arrimo siyaasadeed u socon balse mashaariic horumarneed ay u socdaan mashruuca wejiga labaad ee aerobortka boosaaso oo talyaanigu lacagtiisa uu bixinayo ayay sheegeen in ay u yimaadeen dabcan dad badan waxa ay mugdi gelinayaan oo ay shaki gelinayaan sababta talyaanigu ay igaad u soo mariyeen mashruucaasi inkastoo ay igaad caddeeyeen arrimo siyaasadeed inaysan u socon marka ma kuu muuqata adiga international communitygu ama igaad inay cadaadis ay ku sameynayaan puntland islamarkaana dowladda federaalka ay la garab taagan yihiin aragtida ay hore oola qaateen ee afar dhibic shan
ilama aha aniga in ay igaad mar haddii ay yidhaahdeen arrin siyaasadeed uma soconno in ay arrintaas ka been sheegayaan aniga ilama aha igaad sidaad og tahay waa isutaga gobolada dowladaha dowlad goboleedka deegaankeenaas haddii ay rabaan inay siyaasad u socdaan si cad bay u sheegi lahaayeen hadday gaas iyo madaxdiisa hoos ahaan ula hadli rabaan adsaabay ku macsuumi lahaayeen nairobi ku macsuumi lahaayeen waxay qariyaan ma jiro laakiin waxaa dadka soomaaliyeed shaki gelinaysa waxa weeye dee igaad kumaynaan ogeyn arrimo mashruuc iyo arrimo horumar ee maxaa maanta keenay in ay igaad tidhaahdo airbortka puntland wax ka dhiskiisa iyo dib habeyntiisa ayaanu ayaanu gacan ka nahay arrintaasaa dadka aad iyo aada uga yaabinaysa welina ma hubno inta cadadkeedu uu la egyahay roolka ay ka ciyaarayaan ama meesha ay kaga jirto igaad laakiin haddii mar igaad tiri siyaasadda ugama soconno arrintii four point fivekana shuqul kuma lihin oo arrintaa hadda uma soconno dee waa inaynu ka akhrisanaa ilaa inta wax cad aynu helayn
haddii puntland mowqifka ay sidaasi ay u taagnaato wafdigaani cumar uu hogaaminayana ay dib u laabtaan abriil waxaa la rajeynayaa in odayaashii dhaqanka magaalada muqdisho ay isugu tagaan soomaaliya doorasha ma ka dhici kartaa puntland la-aanteed
kama dhici karto haddii ay dhacdana waa waxaan ugu magac daray qaybta south central ama koonfurta dhexe ee soomaaliya oo markaa ka kooban hadda dee intan xasan sheekh maxamuud iyo villa soomaaliya iska mulmulaaqato jawhar iyo maxaanku yidhaahdaa hiiraanna dib ka taagan yahay jubbalandna ay tiri haddii puntland arrintaa ka maqan tahay annagana nooma cuntamayo bimacnii arrintani waa arrin ciiwaa ka beriyey afar bilood four point fiveka even odayada soo ururinteedu waa ku dhib badan tahay haddii puntland ka maqan tahay soomaaliya waxay u kala baxaysaa saddex qaybood waktiga dhow saddexdaa qayboodna lagu sii kala dhaqo adduunkuna ku dhaqo ilaa twenty twentyga la gaadhayo qaybi waxay noqonaysaa somaliland oo meesheeda iska fadhido ood ogeyd inay goosatay ilaa iminkana xal aan loo hayn puntland oo nooc cusub noqonaysa oo ah iyadoon ka goosan dalkii soomaaliya laakiin inta wax ka hagaagayaan nidaamkaa dawliga yar ay dhiseen ee rabana inuu soomaaliya dhinac xalaala u jiheeyo inay arrintaa ku adkaystaan adduunkana se ay kula macaamilaan wixii la siinayo iyo wixii loo keenayana in ay saa kula socdaan iyo intaa villa soomaaliya ka talinaysa oo iyana waxii dee layska mulaaqanayo haddana sidaaba u egba runta markaad eegto waxyaabaha dalka ka socda in arrintaa ay u xoobsiibanayso bay aniga ila tahay
su-aal kale haddii aan ku weydiiyo faysal dad badan waxa ay imtixaan siyaasadeed oo adag ay ku tilmaamayaan xilliga safarka ra-iisul wasaaraha oo ay tilmaamayaan dadka siyaasadda oo dorosa in ay tahay waqti aada xasaasi puntland lagu ah dagaallo ay puntland la gashay shabaab dhinaca kalena abaaro baahsan ay jiraan in ajendaha four point five lagu dirqiya puntland in ay tahay marxalad aan ku habbooneyn wakhtigan aduu aragtidaas ma qabtaa
anigu ma qaba runtii gaasna markuu dibadda yimid dadka soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland laakiin soomaaloo dhan wuu u sheegay inay xaggiisa ka xaaraantimaysan tahay four point five mar haddii la gaadhay twenty sixteen raggii wax ka soo dhigayna uu ahaa sharciga dalku dhaqan yahay isaga magaciisuna meesha waa saaran yahay iyo aaminaadiisa iyo sumcadiisiina meeshuu saaray mar hadduu dadka saa kula hadlay puntland dhibaatooyin uguma cusba haddana way soo way hayaan mar horena waa soo mareen al-shabaab ilaa nineteen ninety two way la dagaalameen haddana waa la dagaalameen inkastoo hadda xaalaadku uu kuwii hore ka duwanaa waana ka guulaysteen ilaahay amarkii ayagoo tusaya sida aan maalin hore kaga dhawaajiyey bii'adda iyo mandaqada iyo ummadaadu markay ku raacsan tahay waxa la yidhaahdo legitimacy ama kalsooni dowle aad leedahayna in aad buura dhaqaajin karto cadoweyna iska celin karto ma aha puntland in ay ku ciyaarto nidaamka dawliga ee legitimacyga ama kalsoonida ummadeedu siisay inay istiraahda muqdishaa wax ku yeeli ama muqdishaa wax kaala maqan awgeed in dowladdaa sideed iyo toban jirsatay ay isaga ciyaarto ee nidaam kale horta waa khalad weyn waana hunguri xumo wixii dhibaato ee ilaahay ku keena puntlandna sida dadku iyo ummaddu uga taakulaysaan ummadooda ugana saaraan baa laysku dayayaa in dadka la mobilize gareeyo ayaa laysku dayi doonaa in adduunka sidii loogu qayladhaansan lahaa wixii adduunka looga baahdo ayaa la samaynaya laakiin dee puntland dagaalay ka soo baxday maxamed siyaad barre ay la dagaalameen dadka gobolkaas degan oo waqacdo xumi soo gaadheen taariikhduna sidii hadda tii unbay ku daba jirtaa marka taariikhda in badh la gooye ma aha oo walba la yidhaahdo dagaal iyo dhib ma karre ee waanu isjiibaynaa I don't think inay ilama aha aniga in arrintaas ay isku dhiibayaan four point fiveka mar haddii madaxweynihii oo ahaa haykalka idinku sarreeya uu yidhi even ninka u nta joogaa hadduu yimaadana kama yeelayn waa hadaladii uu minnesota iyo canada ka yidhi mr president gas u malayn maayo aniga gacan gacan meerka iyo dib dabawareenka ina cumar cabdirashiid p m cumar cabdirashiid in ay arrintaa bedelayaan ilamaha
maareeyaha qaybta qorsheynta ee magaalada los angeles aqoon-yahan sare faysal rooble oo khadka telefoonka ee magaalada los angeles ee gobolka kornofeer ee dalka maraykanka iyo ugu warramayay ayuu kaasi ahaa
ilma aanan dhalan ban dhabta saan isleeyay waan idin dhaliilay dhaliilay waan idin dhaliilay